maanta jawi wuxuu ku bilowday jawi wanaagsan oo heer sare ah waxaa noo yimid wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee federaalka waxaa hore u joogay madaxweyne waare ayaga madaxda sharafta leh ayaa isugu yimid goobtii furitaanka xafladda furayna marka jawigaas maanta wuxuu ahaa jawi wanaagsan gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa tirada ardayda u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee gobolka hiiraan gobolka hiiraan waxaa u fadhiisay sanadkan kun afar boqol lixdan iyo toddoba arday oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobolka magaaladan beledweyne oo ah magaalo lagu yaqaan waxbarashada waxaa ka soo xaadiray kun saddex boqol lixdan iyo saddex arday ayaa magalada beledweyne oo keliya ka yimid waxaa jira lix goobood oo magaalada beledweyne dhexdiisa ah lixdaas goobood si wanaagsan ayaa loo diyaariyey wax alla wixii imtixaan loogu baahanayo oo in loo diyaariyo waa loo diyaariyey waana lixda goobodna waxay kala yihiin iskuulka sheekh maxamed macalin iskuulka mujamaca iskuulka xawatako iskuulka xawatako iskuulka afraad waa iskuulka bundaweyn iyo waxaa soo haray labada xarun oosoo labada xarun oo soo hartayna waxay kala yihiin iskuulka al aqsa iyo hal xarun oo isku ah jaamacadda beledweyne iyo iskuulka cumar bin khadaab intaas waxay yihiin lixda xarun lagu galay imtixaanaadka maanta bilowday soco doona insha allahu tacaala si wanaagsan u soco doona insha allah degmooyinka kale waxaa ka mid ahaa degmada maxaas oo iyadu halkan la keenay magaaladan beledweyne waxaa kasoo galay toban arday degmada buloberde waxaa iyadana u fariistay lixdan iyo saddex arday degmada jalalaqsi special case ayaa loo arkay degmada matabaan waxaa loo diray dhinaca galmudug ayaa tiradooda waxay gaaraysaa shan iyo toban arday ayay gaaraysaa iyaguna marka sidaa daraaddeed gobolkani gobolka labaad marka laga reebo gobolka banaadir gobolka labaad ee kusoo xigta tirada badnaanta tirada ardayda ee ka baxda dugsiyada sare waxaa xusid mudan in gobolkan sanadkani gobolka hiiraan ay ka qeyb galeen imtixaankan shahaadiga ah gabdho gaaraya shan boqol iyo kow iyo labaatan gabdhood marka sidaa daraaddeed waxaa aan ku faanaynaa inaan dadkii ay usoo jeesteen waalidiintii ay usoo jeesteen inay waxbaraan gabdhahooda inay waxbaraan ardayda inay waxbaraan guud ahaan gobolkan dhaqdhaqaaqa waxbarashada aad ayuu u soreeyaa guddoomiye cismaan sidaan ka warqabno toddobaadkii hore magaalada beledweyne waxaa ka dhacay banaanbax ay ka qayb galeen ardayda dugsiyada sare iyo waalidiinta qaarkood waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn inay imtixaan kala galaan tiradii markii hore idiin diyaarsaneed wax miyaa iska bedelay mase sidii loogu talagalay ayay ardayda usoo xaadireen maasha allah horta waxaan sameynay markii arrintaas ay dhacday annagoo ka xun waxaa ku geeriyooday hal wiil ayaa ku geeriyooday allahu naxariisto qoyskii uu ka baxayna samir imaan allah ka siiyo markii arrintaas dhacday waxaan iskugu yeerinay dhammaan maamulayaasha degmadan beledweyne oo xooggooda ardadan ayaga ay hoos yimaadaan waxaan kala hadalnay arrintan ayada ah markaan isla gorofaynay maamulayaashii waxay codka ku shubeen in imtixaankii ayaan dhaweyd la qaaday inuusan ahayn imtixaan ku habboon ardada sababtoo ah imtixaan social media iska dhex yaala ayuu ahaa sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen garteen waxaas invalid bay ahaayeen wax soconaa maysan ahayn ardada in la kala reebo ayaan annaga u baahannahay imtixaankan soo socdo ay wasaaradda waxbarashadu federaalka ay ku dhawaaqday waan taageersannahay ardadeennana waan geynaynaa way galayaan saas ayay ku shubeen codkaas ayay ku shubeen maamulayaashii mataqaanaa aan u yeernay sidaa daraaddeed go-aankoodiina waan gudbinay waxaan rabaa aanoo ka faaidaysanaya fursaddan qaaliga ah v o a in aan u diro baaq aan u diro dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada federaalka mar haddii gobolkan hiiraan uu yahay gobolkii labaad ardada ka soo baxaysa dugsiyada sare ay tiradan intaan la egyihiin in ay jaamacadda ummadda soomaaliyeed branch ka mid ah ama laan ka mid ah in ay ka furaan gobolkan hiiraan waayo kun iyo afar boqol iyo lixdan iyo toddoba arday oo oo lama hayo koonfurta soomaliya o dhan meel ay kasoo baxayaan lama hayo marka waxaa loo baahan yahay in maskaxadda ay furnaato oo oo dadka lala shaqeeyo waalidiinta moralka waalidiinta soo halgamay ee ardayda wax soo baray dhibaatada hadda jirta waddanka ka jirta la yaqaan wax ku soo baray in niyaddooda la dhiso oo meeshooda lagu keeno waxbarashada ay tabanayaan